arrinkaas labada dhinacba saameyn ayuu ku leeyahay ayb wuxuu ku leeyahay waa marinada ganacsiga caalamka iyo badda ha noqoto iyo maraakiibta iskaga kala goosha taasoo keenaysa in ay maraakiibtii daahdo ina gaari weyso waktii loogu talagala suuqyada caalamka halkaas waa concernka strategic concern ay adduunyada qabta oo maraykanka iyo hay-adaha sheegaya tanna waa dhankan deganaanshaha iyo nabadda soomaaliya haddii cutiyintii al-shabaab ay ku guulaystaan inay isfahmaan waxay jaanis u tahay al-shabaab laba meel inay uga faa'iidaystaan xiriirkaas mid waa midoo in ay baddii hindian ocean inay dhibaato ka geysan karaan meeshaas iyo dhanka kaleeto oo ah in ay helaan hub taasoo marka kalifaysa in ay qaraxyadii inay kor usii qaadaan iyo obereshinadii ay soomaaliya ka fuli jireen si lamidana tababarada iyo intelligensiga ay xootiyiintii al-shabaab ay ay iskaashadaan marka ammaanka soomaaliya saameynay ku yeelanaysaa iyo obereshinadii socday caqabad labadaas caqabadooda ugu waaweyn waxaa looga fakarayo xootiyiinta inay gobolka kusoo kordhiso si gaar ah ee nabadgelyada soomaaliya ee saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa haddii arrinkan uu dhowoobo oo iskaashi ay bilaabaan labadan kooxood
sida hadda kuu sheegay waxaa weeye al-shabaab baahi waxay u qabtaa hub casri ah waxaa xootiyiintu marka la fiiriyo technolojiyada waxay haystaan dronaris ay haystaan hub waxay haystaan ay ka heleen saaxiibadooda oo ama iiraan ha noqoto marka hubkaas haddii al-shabaab uu gacantooda galo caqabad ku noqonaysaa oberayshinadii iyo dagaalkii dowladda soomaaliya ay ku rabtay inay al-shabaab deegaanada qaar uga qabsato waxayna kalif kartaa laftirkeedu inay helaan diyaaradahan ama ha noqdeen lidka diyaarada ha noqdeen hub casri ah oo ka fiican midka dowladdu haysato taasa marka ay saameyn ku yeelanaysaa mar kastoo al-shabaab ay awood yeeshaanna waxaa weeye culays ayaa soo kordhaya kaleetana waxay tahay siyaadadoodii gobolka in ay kusii faafayso oo ay cross border ay ka gudbeen xuduuddii soomaaliya marka soomaaliyana caqabaday ku tahay geeska africa oo dhanna caqabaday ku tahay ilaa wadamada dariska ah awoodaha al-shabaab oo soo kordha xuutiyiinta sidaan la soconno waa shiico shabaabkana waa sunni oo markaa fiiriso aada isuguma dhoweyn marka maxaa keenay hadda in ay soo baxaan wararkan sheegaya inay iskaashi yeelanayaan iyagoo xoogag islaami ah haddana aada u kala fogaa maxay yihiin waxyaabaha isku soo dhaweynaya hadda
waxaa moodaa xoutiyiintu waxaa hadda haddaan focusku u saaran yahay maraakiibta maaragtay wasanka oo ay cadowka dhigteen haddana duqeyn ayaa ku bilaabatay culays weynaa saaran xoutiyiintu marka waxay rabaan inay culayskii kasoo iska soo wareejiyaan oo al-shabaabna ay ka fuliyaan dhibaatooyinna ka geystaan indian ocean marka meeshaas baahiya xoutiyiintu waxay u qabtaa in ay ay soomaaliya iyo dhibaato kale koox kala aasaasta halka al-shabaabna ay u qabaan baahida hubka ay u qabaan oo isleeyihiin haddii aad hubka haddaad xoutiyiinta heshiis la gashaan waxaad helaysaan hub casriya oo aad kula dagaalantaan dowladda iyo aad kaga difaacdaan diyaaradaha duqaymaha iyo waxyaalo lamid a marka waxaad moodaa afkaarta iyo ideologiga waxaa ka weynaanaya aragtida ah ee danta maanta iyo baahida marka baahiday hormariyaan sidaa la socotana al-shabaab iyo marka ay howlgalayaan waxyaalaha ay samaynayaan badana ideology aragti ma celiso si kastoo ay ku sarbaagaray karaan kuna noolaan karaan sababta kooxdan oo koox xukundoona dalkana rabta inay dowladda kala wareegto ama ay soomaaliya xukun awooda ku qabsato marka qolo kastoo caawinaysa alliancigaasna heshiis way la gelayaan
ugu dambeyntii sidaan la soconno dowladda soomaaliya waxay muddo dheer dagaal kula jirtay kooxda al-shabaab iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka marka si ay uga hortagto isbahaysigan la sheegayo ama iskaashigan la sheegayo inuu dhex marayo xoutiyiinta iyo al-shabaab maxaa la gudboon inay ku dhaqaaqdo run ahaantii dowladdu option kale ma haysato haddii aysan jirin wax wada hadal ah iyo hal kaleto oo lagu damayn karo dagaalada soomaaliya dowladda soomaaliya waxa la gudban waxay tahay iyadoo kaashanaysa wadamada ama alliancekii ay kala dhexeeyey oo saaxiibadooda ama ha noqoto turkiga ama ha noqoto dowladihii kaleeto heshiisyada military la saxiixda in laga gaaro oo hadda inta aysan kordhicin wada shaqaynta al-shabaab iyo xuutiyiinta iyo daahaan barigaasoo dhan soomaaliya in laga gaaro obereshinadooda haddaba broactive la sameeyo oo obereshino la sameeyo si loo yareeyo khataraha in al-shabaab ay ka fuliyaan howlgallo ka culus kuwii hore marka dowladda opshinka keliya ay haysato waxa weeye inay sa sigin oo istaraatiijiyad ka yeelato si looga hortegi lahaa xariiradaas bal dhanka kaleeto waxaa ka mid oo kaleeto dhina dhulka badda xiga maadaama soomaaliya ay furan tahay una sahlantaha al-shabaab inay hub kala soo degaan ama mid ganacsi ha noqoto ama mid kooxa u keenan ha noqotee inay badaha soomaaliya kala soo degaan marka in la adkeeyo oo obereshonadaasna la adkeeyo lagana hortago xiriirkaas inuu si qoto dheer al-shabaab iyo xulkiinta ay maro dowladdu hal kasta ay heli karto inay hortagta dhisa u bannaan saas leeyahay